runtii anaga hal bil oo qarax dhici waayo manoo filan waxaan u baahannahay magaaladan inaan gaarno sanad iyo laba sano inaan dhaano waxba kama dhicin wixii ka dambeeyana waxay noo noqonaysaa inaan waxba dhici doonin marka fishinkeena waxaa waaye inaan gaarno inaan iraahno hal sano waxba kama dhicin magaaladan waa bilow ramadaanku wuxuu uga duwan yahay marka bilaha kale magaalada waxaa jirtay markii uu dhacay qaraxii naasa hablood labo oo bishii octoobar sideed labaatankeedii ahayd annaga markaas ma joogin laakiin maamulkii marka xilligaas joogay iyo taliyaashii joogay afar bil baa u dhexaysay qaraxii xigay marka bilaha waa wax nagu cusub ma ahan in maaragtay bil uusan waxbaa dhicin laakiin ramadaanka waa ka duwan tahay bil sanada lamid tahay nimankaana laga soo bilaabo qiyaastayda madaxweynuhu nabeendhabeed waataguu ka hadlay oo ramadaankii ugu horreeyey muddo toban sano ku dhow uusan qarax dhicin xilligii maxkamadaha wixii ka dambeeyey wadanka dagaal oo galay ramadaan nabad dadku ku cidaan oo qiyaasteeda waxaa ugu dambeeyey xilligaas intii ka dambeysay ramadaan kasta xillina dagaalaaba dhici jirayba oo waaweyn oo ay iclaamiyaan xillina waxaa dhici jiray qaraxyo iyo weeraro goosgoos ah ayagoo magaalada joogin ay sameyn jireen ramadaankii hore waxaan u maleynayaa waa koobnayd waxbaa dhacay meelaha la galay hal iyo labay ahayd haddana waxaan gaarin inaan waxba dhicin marka marba marka ka dambeysa waxaan ku fakaraynaa inay inay nooga fiican tahay marka ramadaanku ramadaan waxay ahayd lagu xisaabtamayay every two days inay dhacdo waxyaabo waaweyn oo dhibaato dadka u geystaan marka wixii waa la xakameeyey dilalka ayaga runtii waa wax oo u baahan laftirkooda kama maqnin laakiin waxaa hal qof hal qof oo soomaali ah oo magaaladan ku dhinto annaga xanuun gaar u noo leeyahay